waa hagaag dhegaystayaal cabdiqaadir maxamed cabdulle aad buu mahadsan yahay isla cabdiqaadir haatan ayuu dhegaystayaal uu ku jiraa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho uu si toosa ugu jiraa dabcan iyada oo uu inaga inooga warbixin doono wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi kasoo kordha cabdiqaadir haddaad maqlayso n maxaa ku soo kordhay ee war ah aan qaraxii ka dhacay maanta muqdisho in hadduun ka warramaynay
cabdi xasiin aad baad umahadsan tahay qaraxan ka dhacay saldhigga degmada waadberi wadada mashquulka badan ee makal mukarama waxaa isoo taraya khasaaraha dhimashadii dhaawac uu geystay dhimashada ku dhawaad toban bay hadda gaartay ilaa sagaal qof baa la xaqiijiyay qaraxa inay ku dhinteen dadkaasoo u badnaa dad shacaba oo wadada marayay qaarkood waxay saaraayeen gaadiidkan yareeda bajaajta loo yaqaano halka qaarkoodna gaadiid kuwa raaxada ay ku socdeen oo qarax uu qabsaday iyo asgar halkaasi ku sugneed dhimashadu ku dhawaad toban qof bay hadda gaartay halka dhaawacana saraakiisha amniga ila ku dhow laga soo xigtay in sagaal iyo toban qof uu dhaawacu gaaray dadka dhaawaca waxaa ka mid a wasiir ka tirsan maamulka jubbaland oo wasiirka isboortiga dhalinyarada ahaa oo lagu magacaabo sheekh maxamed ow libaax oo dhaawac uu soo gaaray laga xaqiijiyay in hadda lagu daweynayo mid kamid isbitaalada muqdisho madax ayaa dhaawac ka soo gaaray wuxuuna ka mid yahay dadka maanta ku dhaawacmay qaraxii ka dhaca saldhigga degmada waaberi qaraxu markuu dhacay cabdi xakiim waxaa socday shir looga hadlayo amniga ay lahaayeen taliyaasha weli waynu u geli doonaa shirkaas laakiinse haddaan ku weydiiyo wasiirka ka tirsan maamulka jubbaland ee ku dhaawacmay goobta siduu u dhaawacmay ma saldhiguu ku sugnaa ma dadkii waddada marayay bu hayada taa faahfaahin ma laga hayaa
ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegayaan in wasiirku xilligaas uu marayay meel ku dhow saldhigga degmada waaberi uuna kamid ahaa dadka boqorada dadweyne wadadan aad ku mashquulka badan oo ah wado gaadiidku aada u isticmaalaan uu kamid ahaa qaraxuna sidaas uu ku haleel cabdi xakiim dhaawac baa soo gaara wasiirka dhaawaciisa waxaa mid kamid isbitaalada ku yaal magaalada muqdisho waxaa caafimaadka u sheegeen v o a in dhaawac dhinaca madax uu kasoo gaaray oo dhaawac kooma uu ku sugan yahay hadda xaaladiisuna marka loo eego dhaawac soo gaara uu yahay mid aada u culus waayahay saad aduba hadda cararbaabtay shir baa la isugu yimi ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo isugu yeedhay guddida ammaanka qaranka oo lagaga hadlayo qaraxan iyo iyada dabcan xaaladda amniga maxaa laga wada hadlay se yaa shirkaasi ka qeyb galay se ilaa hadda maxaa faahfaahin laga hayaa
cabdi xakiin haddaan wax yar dib u laabano qaraxa saddexdii galabnimo ka dhacay saldhigga degmada waaberi xogaha ku saabsan waxaa ka mid in xilligaasuu jiray kulan ay lahaayeen taliyaasha qaybta weligow cadda loo yaqaan oo ilaa iyo shan saldhig degme gobolka banaadir ah degmooyinka gobolka banaadira halkaasi shir baa uga furm uga hadlayeen xaaladda amniga iyo kala warqaadasho markii saraakiishu ay halkaas ku tageen oo la ii sheegay inuu hal hal tali saldhig keliya uu ka maqnaa in qaraxuu dhacay waxaa halkaasi ku sugnaa saraakiisha taliyaasha saldhigyada iyo taliyaha qaybta weligow cadde colonel cabdinaasir qarax baa mar ka dhacay saraakiishu inkastoo waxba aysan gaarin oo qaraxaas iyo waxa meesha kale ay ka badbaadeen haddana waxay sheegeen in ujeedka sida muuqatay uu ahaa saraakiisha ka arrinsanaysay amniga muqdisho gaar ahaan qaybta la yidhaahdo weligow caddo ilaa iyo shan saldhig degmo ah marka qaraxu markuu dhacay halkaasi shir amniga looga hadlaya baa jiray dhinaca kale warar la xidhiira kuwa amniga sheegaya in ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayfe uu hadda saraakiisha amniga gaar ahaan guddiga qaranka uu kala hadlayo arrinta la xiriirta xasilooni darada la xiriirta qaraxyadan kooxdan ka tirsan ama kooxda al-shabaab ay ka geysanayaan muqdisho oo aada og tahay in marka loo eego labadii soo lasoo dhaafay qaraxyo waaweyn iyo dhimasho dhaawac dad shacaba ay soo gaareen ururka al-shabaab ay ka fuliyeen muqdisho marka loo eego maqaaxida besa house iyo bosh oo dhimasho dhaawac badan uu ka dhashay weerarkii isniidaaminta ka dhacay degmada xarunta wadajir iyo kii maanta ka dhacay saldhigga degmada waaberi kuwaasoo dhammaantoodba mas-uuliyadeeda ay sheegatay ururka al-shabaab waa hagaag cabdiqaadir maxamed cabdulle aad baad u mahadsan tahay dabcan dhegaystayaal waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo inooga warramayay wixii ku soo kordhay qaraxii galabta ka dhacay magaalada muqdisho